waaada dareenka muslimiinta horta maasha allah aada iyo aad buu u fiican yahay waa dad muslimiin oo caqiida haysta marka waxay biliif garaysan yihiin hadday wax ku dhacayaan xag rabuunba wax kaga dhici karaan meel kale waxba kagama dhici karaan marka jirto dadka werigaraysan yahay haddana waxa weeyaan tawaqala cala alkafiid waa gartay xildhibaan golaha deegaankana waa tahay duqa londonna arrimahan aad buu uga hadlay iyo sida uu uga xun yahay maxaa laga qaban karaa ay kula tahay arrimaha noocan oo kale ah inaanay noqon wax joogtaa ama mustaqbalka maaragta aysan sii socon waxa arrimaha laga qaban karaa mustaqbalka inaanay sii socon horta marka u horeysa arrintani waa arrin propaganda ah waa arrin psychological maxaa la yidhaahaa an emotional scaring somali muslim community-ga kulli marka arrintaa waxaa laga qaban karaa qura in horta dadka muslimiinta ah ayna guryahooda fadhiin ay shaqadoodii iyo noloshoodii ay caadi u wataan laakiin ay kooshas ahaadaan boolisku waxa ay sheegeen in ilaa iyo hadda aanay jirin macluumaad iyo xogo sheegaya ama tilmaamaya in dembiye ay dhici karaan kuwaas oo lala beegsanaya dadka muslimiinta ah hase yeeshee waxaa booliiska laf ahaantiisa la faray inay muujiyaan feejignaan looga hortegayo suuragalnimada weeraro ama dembiyo dhaca ururka telmama ee diiwaan geliya dembiyada islaam nacaybka ah iyo cunsurinimada oo ilaa labaatan dacwooyin ah lasoo gaadhsiiyey ayaa sheegay inay kala shaqaynayaan dadka muslimiinta ah sidii ay isu caawin lahaayeen haddii wax dhibaato ah ay la soo gudboonaadaan maanta xildhibaanad ruqye ismaaciil iyo shaqaalaha kale ee xafiiska golaha deegaanka ee islington ayaa iyana maanta waxa ay bilaabeen inay ubaxyo u qaybiyaan dadka aan muslimiinta ahayn si ay u muujiyaan in islaamku uu yahay diin nabadeed local governmentkayaga aan anigu ka tirsanahay islington council waxaan anagu ku qorsheynaynaa maanta town hallka hortiisa iyagu waxayna yidhaaheen ciqaab maanta muslimiinta weeye punisha muslim day anakuna waxaan nidhi ixtiraam and respect muslim and humanity marka taasaa gathering weyn aan ku sameynayna in la ixtiraamo muslimiinta iyo bani-aantinimada ha xaquuqda bini aadamka ina muslimnimada la ixtiraamo bini aadamnimada la ixtiraamo waayo diin walba oo ku faray diin waliba waxay ku faraysaa inaan qofna la maagin qofna la digin diin waliba marka anagu councilka waxaan ku qaybsanay inaan markaa muslimiinta iyo degaanka muslimiinta ee islamkan iyo masaajidadaba aan istaagno kaabadaha councilka markaan istaagnona flower qof walba siino oo nidhaahno waxa weeyaan iyagu hadday hatred leeyihiin muslimka wuxuu ku farayaa inaad nabadgelyo xitaa qofka kugu muduciga ah aad nabad kusoo dhaweyso booliska ka hortaga argagixisada oo weli baaritaan ku haya cidda ka dambaysay warqadahan walwalka badan ku abuuray muslimiinta ayaa sheegay in la soo gaadhsiiyey iyana dacwooyin kale oo la xidhiira warqadahaasi iyo dad muslimiina oo loo diray ruqye ismaaciil ayaa waxaa kaloo ay ka hadashay in si dhow ay ula socdaan bulshada soomaaliyeed oo ka mid ah muslimiinta u nuglaan karaa in dhibaatooyinkan ay la kulmaan marka anaku haddaan councilka nahay waan usoo taaganahay waan u foojiganahay communitygana aad baan awareness uga dhigaynaa inaan u taaganaho on caawinayno dowladda hoose aad bay u caawinaysaa meerkeenu aad buu u caawinayaa local maxaa la yidhahaa partigu aad buu u caawinayaa dowladdu aad bay u caawinaysaa waa laga soo wada horjeedaa xildhibaanada baarlamanka dalka britain ayaa walaac ka muujiyey warqadan yaasmiin qurayshi oo ka tirsan mudanayaasha baarlamanka ayaa su'aalo dhowr ah oo la xidhiira warqadan ka horjeedisay baarlamaanka warqadan lagu sheegay in saddexda abriil ay noqoto maalin la ciqaabo dadka muslimiintaah ayaa waxaa fariimaha lagu xardhay ka mid ah in la beegsado dumarka xijaaban ee muslimiinta ah gacanqaadna loo geysto dadka muslimiinta iyo weliba in masaajidda la gubo ridwaan xaaji cabdiweli v o a london